halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhageysanaysaan mawjadaha gagaban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka oo ah v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin soddon ay tahay bisha agosto sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona anigu asaare cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan
waxaan ummadda muslimka ee dunida ku nool u caddaynaya guud ahaan gaar ahaan shacabka muslimka ee soomaaliyeed laga bilaabo cawada oo ay taariikhdu tahay sagaaliyo labaatanka bisha siddeedaad labada kun lix iyo tobanka in aan ka baxay ururkii aan ka tirsanaa ee al-shabaab
horjooga shabaab ka tirsanaa oo dowladda soomaaliya isku dhiibay warbixin ayaan idinkaga haynaa sidoo kale qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka aroornimo waxaa ka mida dhismo ku dumay muqdisho oo ay ku dhinteen haweenay iyo cunug toddoba bari dhalan dhallinyaro iskoodisu xilqaame oo baydhabo ka bilaabay barnaamij ay uga magac dareen socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada waxaad sidoo kale maqli doontaan warar la xidhiira dad rayida oo lagu dilay caabud waaq intaasoo dhammise waxaa ka soo hormaraya warkii dunida
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka ash katar ayaa turkiga ugu yeeray inay dagaalkooda diiradda ku saaraan kooxda isis oo aysan weerarin kooxda kurdiyiinta ee maraykanku xulufada kula yahay dagaalka ka dhanahay kooxda isis milatariga turkiga ayaa dagaalkooda ka dhankay mucaaridkooda syriya waxa uu galay maalinkii lixaad kaasoo qayb ka ah olole loo qorsheeyey in meesha looga saaro kooxda isis iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta ee mucaaradka kuwa turkiga maraykanku waxa uu si weyn u taageeraya dagaalka guud ahaan ee ka dhana isil oo uu turkigu wado ayuu sheegay carter ash carter xogayaha gaashaandhigga maraykanka waxa uu warfidiyeenka ugu sheegay isniintii xarunta gaashaandhigga maraykanka ee bentagon in turkigu uusan weerarin kooxda kurdiyiinta maraykanka xulufada kala ah dagaalka ka dhankahi ee isis
tirada dhimashada ee qarax bam oo ka dhacay magaalada dekedda ee dalka yeman ee cadan ayaa korortay isniintii shalay iyadoo dadka gurmadka ahna ay soo saareen meydad hor leh oo laga qoday goobaha dadkaasi lagu qorayay ciidamada milatariga ee dhismayaasha ku dumay qaraxaasi kadib waxaana magaalada iyagu la arkayay xuduudda ku taalla oo dad fara badan oo meedada la helayay habeennimadii xalay mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in ku dhowaad konton iyo afar qof oo ciidamo dowladda taabacsanaayo loo qorayo ah inay dhinteen ku dhowaad inka badan toddobaatan kalena ay dhaawacmeen waxa ay noqonaysaa weerarkii ugu waxyeelada badnaa ee ka dhaca gacanka carbeed sanadkan sida ay sheegtay wakaalada wararka ee faransiiska a p na iyadoo waa a f b iyadoo ay soo xiganayso ilawaradyo caafimaadka waxa ay sheegtay in tirada dhimashada ay ku dhowdahay toddobaatan iyo kow qof sidoo kaleetana sagaashan iyo sideed kale ay dhaawacmeen saraakiisha ayaa waxa ay kale sheegeen in qaraxan lala eegtay xarun iskuul oo ay ka socoto qorista ciidan dowladda cabdulrabu mansuur haadi halkaasoo loo qorayay in laga soo qaybgeliyo ciidamadaasi tababar ciidan milatari oo waddankaasi loo diyaarinayo
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a subax wanaagsan dhegaystayaal ayaan idin leenahay magaalada muqdisho ayay xalay dowladda soomaaliya waxay ku soo bandhigtay horjoogo la sheegay in shabaab uu u qaabilsanaa gobolada baay iyo bakool gaar ahaan dhanka waxbarashada ninkan magaciisa lagu sheegay ibraahim aadan ibraahim ayaa tilmaamay inuu ka soo goostay ururka al-shabaab sida uu warbixintan ku faahfaahinayo waryaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste goobta lagu soo bandhigay sargaalkan ka tirsanaa ururka al-shabaab oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi gaafow maxamuud ayaa waxaa saxaafadda kula hadlay ibraahim aadan ibraahim oo muddo sagaal sano ah ka tirsanaa amiirada ururka al-shabaab waxaana uu si kooban uga warbixiyey xilalkii uu soo qabtay wakhtigii al-shabaab uu ka mid ahaa anigoo ah ibraahim aadan ibraahim kuna magac dheer ibraahim nadaara kana tirsanaa ururka al-shabaab una hayay xilka xafiiska waxbarashada gobollada ba iyo bokool horeyna oga soo shaqeeyey makaatibta kale ah dacwada iyo maktabka waxbarashada guud ee xarakada kaasoo aan kaga soo shaqeeyey qaybihiisii kala duwan sida qeybta diyaarinta manaahijta waxbarashada iskuullada iyo qeybta ta'hiilka ama bixinta dowraadka tababarka aqaafo ardada iyo macalimiinta iskuullada waxaan ummadda muslimka ee dunida ku nool u caddaynaya guud ahaan gaar ahaan shacabka muslimka ee soomaaliyeed laga bilaabo cawada oo ay taariikhdu tahay toddobiyo labaatanka bisha koowaad sanadka kun afar boqol soddon iyo lix ee hijiriga oo waafaqsan sagaal iyo labaatanka bisha sideedaad labada kun lix iyo tobanka in aan ka baxay ururkii aan ka tirsanaa ee al-shabaab kana tanaasulay afkaartoodii wax badan oo ka mid ah khilaafsanayd diinta islaamka iyo ahdaaftii ururka u iclaamsanay ibraahim aadan ibraahim ayaa sidoo kale tafaasiil ka bixiyey sababihii ugu waaweynaa ee ku kallifay inuu al-shabaab isaga soo tago asbaabta aan oga soo tagay ururka waxaa ka mid ah khaladaad isugu jira kuwa diineed iyo kuwa maamul oo xarakadu ku jirtay iyadoo arrinka aan ku buraarugay muddo hadda laga joogo laba sano balse aan islahaa wax unbaa isbedeli doona arrinkase wuxuu noqday ka daro dibidhal khaladaadka diineed waxaa ka mid ah kow fududaysiga dhiigga muslimka sida ee in dadka la yo maxkamad la-aan waa laga shakiyey keliya ama afkaarta xarakadu khilaafayna loo dilo b beegsiga meelaha caamka ay dadweynuhu ku badan yihiin sida hoteelada maqaayadaha iyo meelaha la midka ah taas oo laga dhigtay xasuuqa dadka shacabka ee muslimka soomaaliyeed wax alle loogu dhowaado ayadoo marka marka laga soo tago nusuusta sharciga ah ee xarimaysa daadinta dhiigga qofka muslimka ah xitaa ay diiday beegsiga meelaha caamka ee muslimiinta alqaacidada oo al-shabaabku ay ka tirsan yihiin in miisaanka sharciga laga dhigay xarakada qofkay xarakadu soo dhawayso uu yahay gacal kay fogaysana uu yahay cadow xarakada ka bixitaankeeda laga dhigay gaalnimo ka tirsanaanteedana inay tahay islaamnimo ninkii culimo ah oo xarakada taageerana uu yahay caalim rabbaani ah ninkii khilaafana uu yahay nin jihaadiid ah oo ka tirsan culama usuuga ama nin jaahiloon diinta islaamka wax ka fahamsanayn qofkay xarakadu taskiyeyso in laga dhigo sidii qof malaa'ig ah qofkay xarakadu tuhunto ama ay qabsatana uu yahay khaa'in ku degdegidda gaalaysiinta qofka muslimka ah iyadoon loo fiirin falka uu ku dhacay ama qoolka uu ku hadlay fal ama qool gaalnimo ku ah diinta islaamka amase aan ku ahay in ijtihaadka xarakada laga mid dhigay sida nusuusta sharciga ah oo laga daba tegi karin ama aan la naqdin karin sargaalkan ka tirsanaa ururka al-shabaab ayaa sheegay inuu al-shabaab uga soo baxay cafiskii uu kal hore fidiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ku aadanaa in shaqsigii ka tanasula fikirka al-shabaab ee dowladda isu soo dhiiba la soo dhoweyn doono wuxuuna dhanka kale baaq u diray ragga asxaabta ay ahaayeen ee weli kusii harsan ururka al-shabaab aniga oo ka faa'iidaysanaya fursadda uu madaxweynuhu bixiyey oo ahayd in qofkii ka soo baxa al-shabaab lasoo dhowaynayo waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed waxaan ka soo baxay waa urur ee ma ahan diin islaam ururka iyo diinta islaamkuna waa wax kala duwan ururku wuu dumi karaa wuu dhisnaan karaa wuu xumaan karaa wuuna samaan karaa oo intaasoo isbedelo ah ayaa ku imaan karo laakiin diinta islaamku isma bedesho xilli kasta iyo goob kasta waxaan halkan ka caddaynaya ama aan rabo inaan wax uga sheego dadka la xamaasadaysan ururka al-shabaab ee xamaasadu ka indhatirayso khaladaadka diineed ee xarakadu galayso inuu wakhtiga wax bari doono ee ay ogaan doonaan xaqiiqada dhabta ah ee meesha ka jirta magaca la sheeganayo iyo afcaasha meesha ka dhacayso inay kala duwan yihiin ugu dambayntii ibraahim aadan ibraahim oo horay u ahaa madaxii waxbarashada ee ururka al-shabaab ayaa sheegay in muddadii ururkaasi ka mid ahaa uu aada ula xanuunsan jiray qaraxyada laga geysto hoteelada iyo goobaha ay ku badan yihiin shacabka waxaana uu ummadda soomaaliyeed ka dalbaday inay ka cafiyaan qaladaadkii uu horay uga galay dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay horta anigu ka mid ma ahayn dadka gacantooda wax ku gumaada ama dhibaatada lagula kaco dadka soomaaliyeed wax badanoo ka mid ahna waan la xanuunsan jiray weliba qaraxyada lala beegsado meelaha caamka ah iyadoo looga marmarsiyoonayo in dad dowladda ka tirsan ay ku jiraan marka dambena la ogaanayo hal iyo labo iyadoo meeshaana ay ku halaagsameen dad boqol ku dhow ama konton mas afartan iyo inta ama mararka qaarkood laga yaabo khalad dhacay gaari dad shacab ay saaran yihin oo la qarxiyey haddana aan danna laga lahayn xataa raaligelin iyo midna aan laga bixinin waxyaalahan aad iyo aadka aan uga xanuunsan jiray baa ay ka mid ahayd laakiin maadaama aan dhex joogay magacii ururkana aan watay kana tirsanaa waxaan leeyahay insha allahu tacaala iska kaa cafiye xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington laba ruux oo midi yahay ilmo dhalan toddoba cisho ayaa ku dhintay degmada shingaani ee gobolka banaadir xalay kadib markii gurigii ay deganaayeen uu ku soo dumay xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen waxaa haddaba khadka telefoonka ah iiga warramay sida ay wax u dhaceen afhayeenka maamulkaasi gobolka banaadir cabdifataax xalane
aada baad u mahadsan tahay sahre cabdi axmed reerkan waxay ka koobnaayeen hooyadii ilmaha dhashay laba gabdhood iyo canug yar oo wiil saqiir ah ay dhaleen ayay ka koobnaayeen guri weyn oo hadda aan kaala dhex hadlayo ayay deganaayeen oo guryihii hore ah oo dhismayaashii hore ah gurigii waa burburay guud ahaantiis waa burburay hooyadii dhashay ilmaha oo lagu magacaabo xabiibo cabdulle waa ay dhimatay allah ha u naxariisto oo burburkay ku dhimatay goobta waxaa looga kala cararay canugii yarka ahaa saqiirka ahaa isagana saqiir aha qira allaha ka dhigo isana dhismaha ayaa ku dumay isagana waxaa lagu magacaabaa oo magac loo bixiyay inkastow dee aada u yaraa oo toddoba cisho keliya dhalanaa oo umul ku jiray isana waxaa loo bixiyey cusmaan mawliid cusmaan siday ii sheegeen familka wiilkaas yarka ah iyo maamadaba waa garta maamada markii hore iyadoo garaab ah ayaa la qaaday intii dhex loo sii waday goob caafimaadna oo gurmadka deg dega ah ee dowladda hoose ay wadeenna way naf baxday oo gurigeeda lagu soo celiyey mar kale khasaaruhu horta waa intaa wax kaloo dhaawaca ma jiraan hadda aan kula hadlaayo daqiiqad ka hor intaada ila soo hadlin agteeda ayaa shaqaalaha gurmadka deg dega ah ee dowladda hoose ee xamar ay iyo cagaf cagafyadoodu waxay ka soo saareen dhagxihii hoostooda canugii yarka ahaa ee saqiirka ahaa labadii gabdhood ee kalena way badbaadeen marka xaaladuna hadda waa mid saasa wax kaloo dhibaataana ma jira waxaad iga warantaa bal cabdifataax xalane afayeen maxaa keenay in gurigan uu dumo oo reerka uu khasaaro intaas la-eg uu u geysto waa guri aada iyo aad u ah guryaha ugu faca weyn degmada shangaani waxay ka mid tahay degmooyinka ugu faca weyn gobolka banaadir ay ka mid tahay guryahan waa guryihii kasoo horjeeday madbacadda qaranka kasoo horjeeday waaye waa un waxaan u aanay karayaa inay yihiin inay guryo duqooban yihiin waktigoodii hore u dhammaaday taasaa keentay guryuhu inay soo dumaan ay dhammaantood burburaan oo guri ugu yaraan ka kooban boqol mitir dhisma ku dhow boqol mitir ayaa caawa dhulka galay oo hadda ay shaqo ka hayaan waxda gurmadka deg dega ee dowladda hoose xamar haddaad ka warqabto ama dadka aada weydiisay qoyskan guriga uu ku dumay ma ayagaa lahaa guriga mase kira ayay ku deganaayeen oo ijaaray ku joogeen may adeer may guryahan ayagu maysan lahayn dad masaakiin ah oo guryaha degan bay ahaayeen oo dee aan kiraysa karin guryo kiraysa karin dhismo cusuba markaasay dhismahan ay dhex deganaayeen saasaa marka gurigu no ku dumay hadda oo oo dhismihiisii dhammaantood ku burburay oo saameeyey xataa dadkii u dhow dhawaaya deegaankii intau haystay aada u saameeyey uuna burburay guud ahaantiis mana ahayn guri ayagoo ay leeyihiin guryo dad kale ay leeyihiin ayuu ahaa waa gartay bal waxaad iga warantaa marka hooyadan guriga ku dhimatay iyo canuga yarka iyo labada gabdhood ma ahane cid kale ma ku wehelinayso ma joogeen ama aabihii reerka lahaaba ha noqote may may may sahrahay ma joogin cid kalena waxba kumay noqonin sida hadda laigu sheegaana gabdhaha xataa guriga ka tirsanaayo maamadu dhashay markaas way ka maqnaayeen guriga oo guriga waxaa joogay oo keliya wiil iyo saqiirkan iyo maamadan dhimatay ayuunbaa guriga joogay waana dee uun waktigooda caawa ku ekaa wixii gurmad loo samay karana waa loo sameeyey
cabdifataax cumar xalane afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka igu warramayey kadib markii guri laba qof ay ku dhinteen xaafadda shangaani ee gobolkaasi banaadir markii uu gurigaasi oo qadiimi ahaa uu ku dumay
kooxo hubaysanaya xalay degmada caabudwaaq ee gobolka gobolkaasi galgaduud ku dilay laba ruux oo kala ahaa nabadoon iyo ganacsade degmadaasi ku dhaqnaa sidoo warkan ku faahfaahinayo warihayaga v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq nabadoon yuusuf shire oo ka mid a waxgaradka cabuudwaq ayaa v o eda uga warramay in ninka dilka geystay madaxa looga jiray dhowaana laga soo saaray xarun caafimaad oo lagu xanaaneeyo dadka qaba xanuunka dhimirka islamarkaana ay wada dhasheen nabadoonka dhintay oo lagu magacaabi jiray abshir faarax qalad
adeer ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun adeer goor adigu maqribkii la aadi rabo salaada maqrib yaa nin looga jiro maskaxda oo ku jiri jiray dhibirka degmada caabud waaq dhibirkeeda dadka waalwaalan oo la dhashay nabadoon abshir faarax qalad nabadoonkaas oona aada iyo aada iyo aada iyo aada nabadooyooyinka caanka ka ah ama soomaaliya ama gobolka galgaduud oo dhan iyo tuulooyinkiisa intaba iyo ganacsade maxamed asagana ilma adeer ay yihiin oo meel fadhiya ayaa ninkaas oo ayaga walaalkooda oo weliba nabadoonka la dhashay oo annagu ma garan karno qoriga wax soo siiyey kuma dambaabi karno waa geeri lama filaan ah waa shir lama filaan ah waa midka ugu naxdin badan kaas oo kale baa nabadoonka iyo ganacsadaha oo fadhiya markaa salaadii maqrib u istaagay buu ku dilay yuusuf shire ayaa sheegay in aysan jirin sabab la tilmaami karo oo ka dambeysay dilka labada ruux adeer hadee sabab hadda la doondooni karaba ma jirto ninka kanu nin waalan oo adigu wiig ka yar wiigna ma dhamo maalmo tirsan oo yar dhibirka laga soo saaray buu ahaa nabadoonka ruuxiisaa ka soo saaray dhibirka oo uu la dhashay oo uu walaalkii yahay waxaa weeye marka wax hadda lagu sababayn karo ma garan karayno ma garan karayno nabadoon yuusuf ayaa tilmaamay in allaha u naxariisteen nabadoon abshir faarax qalad uu ka mid ahaa waxgarad ah ku howla soo xulidda ergada dooranaysa labada aqal ee dowladda soomaaliya adeer nabadoonku waa nabadoon weyn waa sax waa kugu hawlooda howlahaas aada iyo aada iyo aada iyo aada buu ugu hawlanaan oo ugu dhex jiray waxgaradka ganacsatada nabadoonada ugaadka iyo waxaas oo dhano ayagaa oo ah maamul yacni iyo waxqabadba dalka intaas baa xal la-eg oo umadahaas ku dhaqan yihiin marka nabadoonku waa ku hawlanaa howlahaas oo dhan buu ku hawlanaa xaaladda cabuudwaaq ayaa degan waxaana wararka laga helaya ay xaqiijinayaan in gacanta lagu dhigay ninkii la sheegay inuu ka dambeeyey dilka nabadoonka iyo ganacsadaha ay xalay lagu dilay degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
mahadsaned cabdiwaaxid dhinaca kalena magaalada baydhabo waxaa ku sugan dhallinyaro sheegay inay iskood isu xilqaameen kuwaasoo halkaasi ka bilaabay socod ay ugu magacdareen socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada dhallinyaradaasi ayaa markii hore ka soo ambabaxay magaalada muqdisho waxa ayna sheegeen in magaalada baydhabo ay kula kulmeen qeybo kala gedisan oo dhallinyarada magaalada ah kuwaasoo sidoo kalena ay ka qayb qaateen dhankooda ka qayb qaatay olole wacyigelina oo ay ka mid ahaayeen dhinacyada tabcashada beeraha iyo nafaqada intaba haddaba jamaal axmed cusmaan ayaa waxa uu khadka telefoonka baydhabo kula xiriiray fahme xasan yuusuf oo ka mid a dhallinyaradaasi wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey waxa ay baydhabo u joogaan wakhtigan
waxaa baydhabo u joogno waxaa waaye barnaamij ladhao socdaalka nabada iyo isdhexgalka dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ku bilaawnay magaalada baydhabo socdaalkeena ugu horeeya wuxuu ahaa magaalada baydhabo inaan focus saarna aragno dhalinyarada tuulada jaamacadaha iyo inaan ka qabano saddex event saddexdaas event oo ah inaan sameyno banaanbax banaanbax nabadeed iyo wacyigelin dhanka tahriibka waxbarashada qabyaalada nabadda iyo event kaloo ah inaan sameyno dhulbeereed iyo dhulka inaan qurxino hagaajino geedo ku abuurno laamiyada wixii ka ka qaadno dhagaxyo iyo waxaas wixii yaalaa ka qaadno intaasoo ahaa waa gartay marka n maxay tahay n waxa aad ku doorateen inaad magaalada baydhabo aad ku bilowdaan e, qorshihiinuse muxuu yahay baydhabo kadib bismillaah waxa waaye dadka baydhabo aan martiqaad ka helnay darteed ayaa waxaa ugu bilaabnay magaalada baydhabo maadaama ay tahay magaalada baydhabo magaalo dhalinyareed magaalo dad wax fahmaayo dad soo dhaweyn wacan joogaan sidaasaan ku doorana inaan ka bilaabno magaalada baydhabo qorshaheenana wuxuu yahay keliya ma ahan magaaladan baydhabo waxaa waaye gobolada soomaaliya oo dhan hadda muqdisho markaan ku laabano oo kale laba laba isbuuc kadib haddana inaan aadno kismaayo beledweyne galmudug jubbaland garowe meelahaas inaan aadno aa focuskeenna saari doono insha allah ilaayo had deertaan markaa meelihii aad tagteen ee magaalada baydhabo muddadii aad joogteen e, dadka aad la kulanteen maxay idin sheegeen iyo diilo nooceesa bay ka bixiyeen n kulankani aad wadaan ee isdhexgalka dhalinyarada iyo arrimahani aad idinku xooga saaraysaan waxaan kala kulanay horta soo dhaweyn wacan airboortka waxay nooga hor imaadeen dhalinyaro soomaaliyeed oo ka tirsan gobolka kuwa bulshada rayidka ah degmada macaalimiinta jaamacadaha iyo ardayda iskuullada dhigtaan aaday noo soo dhaweeyeen magaaladii waa u taknay iskuuladii waa takna waa booqanay maanta ahayd iskuullada aan booqanay ilaa afar iskuul shan iskuul camal aan booqanay kadibna galabta waxaan booqanay jaamacad by university la dhaho ayagaa noo sameeyeen qado maanta aan ku laheen meeshaasaan ku wada qaadana wakti ugu sheegayno uguna sharaxayno barnaamijka iyo waxaan wadano dabcan si za- si farxad leh ee nagu soo dhaweeyeen waxayna leey waxaynana dhaheen waa idinku soo dhaweyneynaa annaga waxaana barnaamijka waa idinsoo gaarsiinin barnaamij tabliiqin oo ahaa waxaan rabnaa in adinka nala shaqeysiin geysiin mintuulo ilaa degmaka koonfur galbeed ahaan wayna naga aqbaleen way nagu soo dhaweeyeen way nagu farxeen waxayna nagu dhiirageliyeen inaan barnaamijkan sii wadno aanan meeshaas ooga harin waxaa la isweydiin karaa marka n idinku barnaamijkani aada wadaan dhalinyaro baa tihiin dhalinyaradiini maxaa tihiin marka haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aad u sheegtaan ma dhalinyaro ee si iskooda isu qabanqaabiyey oo isu xilqaamay dhibaatada ka dhex jirta dhalinyarada markay arkeen kadib bal sharaxaad ka bixi anaga horta waxaan nahay dhalinyaro soomaaliyeed ka fog siyaasad ka fog qadyaalad ka fog waxyaabo kale o dhan ma nahin dad n j o soo taakuleeya waxaan ahayn dad jeebkeena iyo caqligeena ugu tashanay sidaa darteeda waxaan ku go-aansanay inaan dhalinyarada soomaaliyeed meel looga soo baraarujino u sameyno waxyaabo badan oo ay kusoo hirin karaan hadday suurageli weyse ina ayaga xataa barnaamijkan ay ka faa'iideysan waan ay ka faa'iideystaan jiilka nagu siiba annaka wuxuuna nagu dhashay maalinta dhalinyarada adduunka uu nagu dhashay maadaama shirada badan la galgalaayo oo waxbana ay kasoo bixeynin dhalinyarada adduunka maxaa oga duwannahay waa fikirnay dhalinyarada adduunka maxaa oga duwannahay maxaa sameyn karnaa waxaan sameynay marka barnaamijkan oo ah inaan socdaal qalno bal magaaladii muqdisho dhalinyaradii joogtay inay shiraan oo waxba kasoo bixin kuwii baydhabo jooga shiraan ee waxba kasoo bixin marka barnaamijkan waa barnaamijka ugu horeeyaan isleeyahay muqdisho laga bilaa laga bilaabo soomaaliya oo dhan waxaana ku dooranay socdaalkan oo socdaalka nabadda aan ugu magac darnay maandeer waxaan ugu magac darnay in dhalinyarada soomaaliyeed kan baydhabo jooga kan hargeysa jooga iyo kulli isku mid noqdaan kan baydhabo jooga uu tegi karo hargeysa ka dhigan karo iskuol ka shaqeyn karo kan hargeysa joogana uu kismaayo tegi karo ka shaqeyn karo kana dhigan karo iskuol kan garowe jooga uu tegi karo muqdisho ka shaqeyn karo kana degin karo kana dhigi karo wax kana sameysan karo wax walba sidaasaan ugu talagalnay barnaamijka fahmo xasan yuusuf oo ka mida koox dhalinyaro ah oo booqanaya magaalada baydhabo halkaasi oo ay dadka iyagu wax kala qabanayaan arrimaha tabcashada beeraha iyo nadaafadda ayay taasi ahayd khadka telefoonka ee baydhabona waxay ugu warramaysay waryahayaga jamaal axmed cusmaan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan isla barnaamijkii waa dhinaca kale aan rahday barnaamijkii ciyaaraha iyo isla jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno naadiga chelse ayaa waxa ay isku dayeysaa inay la soo wareegto xeryaanka qadka dhexe ee naadiga inter milan marcelo brozovich iyadoo antoni con tababaraha kooxda kubadda cagta chelse uu isku dayayo inuu xoojiyo qadkiisa dhexe waxaa la sheegayaa wararka ingiriiska ka imaanaya oo ay tilmaamayaan in chelse ay doonayso xeryahankaasi islamar ahaantaasina ay diyaar la tahay in ay ka bixiso milyan oo lacagta ganiga starlinka kadib markii naadiga inta ay la soo saxiixtay xeryaanka waddanka portugal u dhashay jo mario coint waxaa la sheegayaa inuu doonayo inuu tamar badan geliyo qadkiisa dhexe ee naadiga kubadda cagta chelsea oo hadda si wanaagsan ku bilaabatay horyaalka waddanka ingiriiska waxaa sidoo kale chelsea la rajeynayaa inay la soo saxiixto ciiryahanka daafaca dalabka bidix ka ciyaara ee marcos alonso walwadaha xulka waddanka ingiriiska iyo kooxda kubadda cagta manchester city oo xaalkiisu naadiga city uusan ahayn mid wanaagsan ayaa la sheegayaa in qaab ama ahaan ugu biiro naadiga torino iyadoo la rajeynayo in tijaabo caafimaad uu maro naadiga kubadda cagta ee torino ee waddanka talyaaniga gulwadahaasi sagaallabaatan jirka ayaa xaalad aan wanaagsanayn la soo daraystay kadib markii tababaro cusub oo la wareegay hoggaanka naadiga kubadda cagta manchester city ee beb gordiola jo hart ayaa waxa uu si weyn u doonayay in naadiga city uu isaga tago kadib markii uu noqday dooqa saddexaad ee naadiga city ee dhinaca golwadayaasha waxaana ka horreeya claudio bravo dhowaantan naadiga kubadda cagta manchester city ay la soo saxiixatay iyo willi caballero oo horey u ahaan jiray dooqa labaad ee naadiga kubadda cagta manchester city iyadoo toddobaadkan la rajeynayo in la ciyaaro isreebka kulmo ka tirsan koobka adduunka ayaa xulka dalka argentina waxaa la sheegayaa inaysan caddayn xaaladiisa haddii lionel messi uu safan doono kulanka ugu soo horreeya ee argentina ay la yeelan doonto xulka waddanka uruguay argentiin ayaa martigelin doonta uruguay khamiista soo socota waxaana markaa kadib talaadada ay la ciyaari doonto xulka waddanka venezuela lionel messi oo hore ugu dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah ayaa dib uga laabtay go'aankaasi dhowaantan kadib markii tababare cusub loo magacaabay xulka dalka argentina ee edgardo bouza waxaana kulankii ugu dambeeyey ee barcelona ay la ciyaartay naadiga atletico bilbow la sheegay in daawac dhinaca lugta uu ka soo garay leonel messi xaaladiisa caafimaadna aysan caddayn haddii uu safan doono kulamada ay argentina dheeli doonto iyo in kale waxaase war barcelona ka soo baxay ku sheegtay in leonel messi u safray waddanka argentina ayna xaaladiisa si hoose ula socon doonaan tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta real madrid ee carlo angelotti haddana hogaamiye naadiga bayan munikh ee waddanka germany ayaa waxa uu sheegay in xilli ciyaareedkan uu saadaalinayo horyaalka dalka spain ay ku guulaysan doonto naadiga real madrid waxa uu carlo angelotti sidoo kale uu saadaaliyey in cristian ronaldo uu noqon doono goolaliyaha ugu sarreeya laliigaha dalka spain xilli ciyaareedkan dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaasi inoo joogto
jamaal axmed cusmaan aad buu u mahadsanyay markana waxaad ku soo dhowaataan codka fanaanka reer jabuuti ee xabad muuse iyo heeskiisan hase yeeshee waxaa gabagabay u tahay heeskaasi guud ahaanba idaacaddii aroornimo anigoo ah saare cabdiaxmed iyo jamaal axmed cusmaanba waxaan idinkaga tegaynaa dhegihiina muusigaas iyo heeska xabad muuse
xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahaan ka soo xulayadaan kugu xadaayaday xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahaan ka soo xulayadaan kugu xadaayaday waana gaari xeebkeediinaan kugu xariiraay xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahaan ka soo xulayadaan kugu xadaayaday xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta naxwahaan ka soo xulayadaan kugu xadaayaday waana gaari xeerkeediinaan kugu xariiraay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisay